أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka doornimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mida dhegaystayaal dowladda ruushka ayaa xoog ku askaraysay dhallinyaro soomaali ah oo doonayey inay tahriib ku galaan waddamo ku yaala qaaradda yurub iyadoo dhanka kalena xaalad adag ay soo wajahday soomaalida ku sugan dalka belaruusiya diyaaradaha dowladda silbiyadda maraykanka ayaa xalay duqeyn arxandaraha ka geystay degmada jilib ee wilaayadda islaamiga jubbooyinka kataabel akhbaari ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo askarta aybiinaha oo isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga hiiraan weerar lala beegsaday kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe guddiga fatahaadaha mujaahidiinta ayaa gurmad kala doon gaarsiiyey boqolaal qoys oo ku dhaqan tuulooyin hoos taga deegaanka halgan ee wilaayadda hiiraan kuwaasoo saameyn xoogan ay ku yeelatay fatahaadaha webiga shabeelle kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas dowladda xabashada etoobiya ayaa ku eedaysay jabhadda oroomiya in xasuuq ay ka geysatay deegaano dhacaduleedka magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya tiro carruur ah ayaa ku geeriyootay fatahaad webiga shabeelle uu ka geystay deegaan hoos taga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellada dhexe
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniinah taariikhdii hijriguna ay tahay labaatanka bisha jamaadulawal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasii ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda ruushka ayaa xoog ku askaraysay dhalinyaro soomaali ah oo doonayay inay tahriib ku galaan waddamo ku yaala qaaradda yurub iyadoo dhanka kalena xaalad adag ay soo wajahday soomaalida ku sugan dalka belaruusiya haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare dad badan oo soomaali ah oo doonayay inay u tahriibaan qaaradda yurub ayaa dhibaato ba-an waxa ay ku wajahayaan dalalka belaruusiya iyo ruushka kuwaasoo isugu jira rag dumar iyo caruur waxa ay doonayeen in qaab tahriiba ay ku galaan wadamada yurub balse waxay dhibane u noqdeen qaar ka mid ah wadamadii socodka ay ku marayeen halkaas oo ay ku haysato musiibo in ay ka badbaadaan ay adag tahay mid ka mid ah soomaalida ku nool dalka belaruusiya ayaa sheegay inay jiraan dhalinyaro soomaali ah oo ay dowladda ruushka si qasab ah ay ugu biirisay ciidankeeda ka dagaalama dalka ukraine wuxuu sidoo kale sheegay inay jiraan dad soomaali ah oo dhibaato ku wajahaya xuduuda u dhexaysa wadamada belaruusiya iyo booland safaaradda kooxda ridada ay ku leedahay wadanka ruushka ayuu sheegay inay ka qaadatay lacago boqolaal dollar ah kadibna ay teleefoonka ka dansatay haatanna ayna jirin cid u maqan soomaalida wadamadaasi ku dhibaataysan meesha waxaa ka jiro dhibaatooyin aada u fara badan gaar ahaan wadanka belaruusiya iyo rushia markii tahriib ahaan wadanka belaruus hadda aanu joogo waxay kasoo galeen wadanka rushia wadankan waxay u imaadeen inay kasii tahriibaan oo wadanka poland galaan oo kadibna jarmalka isay galaan laakiin waxay ku dhiban yihiin xuduuda belaruus iyo poland dadkaas soomaaliyeed waxaa ku jiro dumar caruur iyo dhalinyaro soomaaliyeed hadda waxaa istaalada magaalada wadanka belaruus ee yaala dumar soomaaliyeed oo qabowga inta gala lugihii laga jaray oo gacmaha iyo lugaha inta qabow ka jar laga jaray waxaa jira kuwo hadda qaliimo ku jiro waxaa jira sidoo kale dhalinyaro soomaaliyeed oo lix iyo toban hadda ku xiran caasimad oo oo loo haysto sharciga waddan kusoo galeen safaarada ruushkana ma lahan wax safiir ah oo waxaa joogo qof kusimo ah qofkii kusimo ahaa ee meesha joogay waxaa u dirnay documentskii dadkan ay lahaayeen markaa u dirnay jawaabtiisa waxaa waaye jawaab aan macquul ahayn noo sheega waxaa la xiriirinay dadkii dadkan dhalay wuxuu wuxuu ka codsaday inay soo diraan lacag afar boqol calaa qof markii lacagtii loo dirayna teleefanada uu ka dansaday sidoo kale waxaa jiraan dhalinyaro oo sideed qofooda hadeertan aan ka yareen oo ciidanka wadanka rushia lagu daray oo inay u dagaalamaan oo ukraine loo gudbinayo
si kastaba soomaali badan oo aaminsanaa in haddii ay tagaan wadamada gaalada ay heli doonaan nolol ka fiican tan wadanka taala ayaa maanta ku dayacana wadamada caalamka taas beddelkeeda waxaa waddanka kusoo qulqulaya gaalo duulaan ku ah diinta dadka iyo kheyraadka allah uu ku manaystay wadanka bad iyo beri intaba
waad mahadsantahay walaalka cali yare diyaaradaha dowladda silmiyadda maraykanka ayaa xalay duqeyna raxandaraca ka geystay degmada jilab ee wilaayada islaamiga jubbooyinka sida uu warbixintan inoogu eegayo maahir maxmed xalay abbaare sideedii fiidnimo iyo qadar daqiiqadaha xilli dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ay isku diyaarinayeen inay si ammaan ah ku hurdaan ay hawada magaalada soo galeen diyaarado dagaal oo ay leedahay dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka waxayna halgantaal ku dhufteen meel bannaan ah oo u dhow guri ay degan yihiin dad shacaba halkaasoo ay ku dhaawacmeen laba qof oo ay mid ahayd gabar yar oo kow iyo toban sano jir ah bahda caafimaadka ayaa gurmad deg deg ah u fidiyey labada qof ee ku dhaawacmay duqaynta cadowga duqaynta siliibiyiintu waxay sidoo kale dhalisay burbur soo gaaray qayb ka mid ah guriga ay degganaayeen dadka rayidka ah ee ay duqaynta aan loo meeldayin ku beegsadeen siliibiyiintu wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa duqaynta kadib gaaray goobta ay wax ka dhaceen waxaanan halkaasi kula kulannay qaar ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee ay ku beegsadeen siliibiyiintu hooyada dhashay gabadha dhaawaca qabta ayaa ugu horeyn inooga warbixisay sida ay wax u dhaceen walaala magacayga caashaa la yidhaahdaa walaala duqeyn baa ka dhacda aad bay noo duqeeyeen caawa waka alxamdulilah haddii say rabeen wax uma dhicin aniga wax weyne ma soo gaarin laakiin gabar yar oo dhalay baa lugka dhaawacanta wax yar ka gaareen saabiriin baa la haa wax yar baa jilibka ka gaaray aad uma weyne wallaahi alxamdulilah baan leeya aad bay maxaan ku dhahdaa rubtay inayna laysa laakiin ilaahay baa naga badbaadiyey guri dumay waa la heli waana la dhisan cadowgan allaha naga qabta haddii cadow diyaarada hadda ku guurahay oo maxaan ku dhahdaa ummadii shacabka masaakiinta ha laynayaan al-shabaab baan duqaynaynaa bay leeyin dad masaakiin oo shacab ahaa la laynaya dadkas masaakiinta oo shacabka maxay galabsadeen diintoodan baa lagula dagaalamaya waxaan sidoo kale la kulannay gabadha yar ee ay saliibiyiintu dhaawaceen waxayna mujaahidiintu ka codsatay inay u waargudaan saabiriin diyaaradan duqaysay nimu islaamnimeen u beegsanaa diyaarad way riday markay riday ani dadkii waa istaagnaa marka lugtaa waxaga gaaray gaaladii idin beegsatay maxaa halkan ka leedahay ilaaha hajibiyo mujaahidiin may beegsanay shacab ay leenayaane mujaahidiinta miiska celin karaan laakiin walaalaha mujaahidiinta halkan maxaa fariin ugu darasaan waxaa leeyahay gaalada la dagaalama noo arguda waan sugaynaa sidoo kale waxaan goobta ay duqayntu ka dhacday kula kulannay mid ka mid ah dadkii rayidka ahaa ee degganaa guriga ay beegsadeen saliibiyiinta maraykanka faadimo ibraahim warsame alxamdulilah walaala waxaa ka dhacay amarkaas ilaahay alxamdulilah ilaahay baa noo fududayna yasira waxaana gaadhayna waa alxamdulilah wixii hadda wuxuu nala maaganaa ilaahay waxba naguma yeelin ilaahay nimcadiisaanu qabna gurigana waa kan waxaa yara burburka a mooyaane wax dhiboo na soo gaadhay ma laha de ilaahay baanu ugu shukriyaynaa cidna kumaanaan duulin cidna wax maanaan yeelin diintayada iyo islaamnimadayada unbaa nalagu hasayo nalagu beegsanaya intaasna alxamdulilah intaa falastiinba intaasoo kumaankunbaa maalin walba ka shahiida annagana ilaahay baana badbaadshay mahad allah saliibiyiinta maraykanka ayaa caadaystay beegsiga ka dhanka ah dadka rayidka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah sagaalkii bishii rabiicul aakhir ay ahayd markii duqayn diyaaradeed oo saliibiyiinta maraykanka ay ka geysteen degmada bu'aale ee wilaayada jubbooyinka ay ku shahiideen wiil yar iyo hooyadiis sidoo kalena ay ku burburiyeen guryo ay dad shacab ah leeyihiin iyo madaraso ay carruurtu wax ku bartaan mahadsanid maahir kataaybil akhbaari ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay askarta habeeniha oo isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga hiiraan xaaris cabdiqaadir ayaa si ambaqaadaya warbixintan filimkan cusub ee baahisay kataabal akhbaari ayaa waxaa kasoo muuqanaya laba askari oo toobadkaneela kana tirsanaa madiishaadka maamulka hirdada hirshabeelle kuwaasoo ka sheekeynaya qaabka ay ugu biireen dhibaatooyinka ka jira gudaha murtadiinta magaceydu waa cusmaan daahir maxamed waxaan ku dhashtay gobolka hiiraan gobolka ay buuluburto agilmadeerna ayaa iga soo wacay ayuu u yidhi jaanas baa jira jaanaska ka faa'iidayso ciidanka jaanaskii aan tagay waa qaatay caasimadda kambaala ayaa diyaar noola geeyey afar bad waa tababar soo qaadanay haduubkaa nala qiibiy hubka marka hadda nala qiibiy markii baashi qoryihi waa nala qiibiy arrintii aan ogaaday aniga saddex biran qoriga haya qoriga waa soo goostay haddana waxaa joogaa gobolka hiiraan walaalaheeda iga dambeeya maxaa faahfaahan u diraa inaya cabsinin oo hoosha soo qayb galaano walaalood ayu imaadaano iskugu soo dhiibaano ayaan faahfaahan u diraa meesha waa laisku qalduuhaya ma wax oo meeshan ra'yi ka socda ma lahan ilma meeshan oguntir rag lagu baabi iraba habraha masaakiimanka meesha lagunti lagu dul rabo meesha wax faa'iido meeshaas yaala ma jirano askari kale oo isagana kasoo goostay murtadiinta ayaa kasoo muuqanaya filimkan kaasoo ka sheekeynaya waxaabihii ula kulmay markii uu ku biiray safka malishaadka ridada ah
aniguo xasan maamow lahube e oo ku dhashtay degmada kale gubadle oo laygu siray beeshaan baad lacag ka qaadanaysaa lakeen oo meeshin lacagta markaan ka qaadan oo ka qaadanaysiin la dhahay oon daba galay sidii caruurtii oo meel xero ciidan ah jub laysiiyey oon iradanka soo baxaan oon waayey oo meelan ku noolahay iyo meel kaleentaba caruurtaydii iyo waalidkaydii oy waayeenay oo kadibna diyaarad layga saaray baryaale markaan ku jirnay meeshaas uu ciidanka joogay muqdishigii baan adiga xere ka galnay xerna nacmeel la dhahaa noonaga xareeyey meeshii adiga cambuuridina oo noona dhahay waan iskaga xarnaysnaan sidii idihii dirdhaba meel rabaa ina geeyeen dirdhabihii adiga naga saareen baabuur naga saareen meel waxaan ana geeyey god e oo saxariirta taa la cudmalaysan karin meel kale waxaan ana geeyey la garguurinaayo meel kaleo la fuula baan ana geeyey waxaana tababarayay kuwa adiga oo haay maba aqaaniba atuubiyan afkiisa maba aqaaniba mani mani mani marka yiraah waaba dhiyaabayna mar waxaan gaaladan annaga dhammaantaygana la yaabaneenba maday igu soo dhufteenay dhagahyadii ilaa hadda jabigay dhawo hooyan tani igu soo dhufteenay bao dhow nig dhow saddexdii bilood baa meesha kaw noogu tiri saddexdii bilood meesha kaw noogu tiri waana soo celiyeeni diyaaradba adiga tiir camal loo taagay baana na soo saaray waana na soo xawareysay muqdisho baa ina keentay muqdisho marka ina keentay xere maslax meel la dhahaa jubnaana siiyey saddex bilood baan ku jirnay waxayna geeyeen meel yidhaahdo ceel dheer meel la dhahayna geeyeen meel ma naqaano waddan ma naqaano sidii iyo sida iday tahay waxaa la yidhi waa baxaysaan iyadoon bil iyo walax oon joogno markaasay waxay yidheen baabuurtii idin keentay idin ma hayno ninkii lacag ku bixi kara ha ku baxa markii dambe waxaa la yidhi bar socda baxa meeshaad ka baxaysan socodka aado waa la soo kala xawaariyay qaar waxay aadeen beledweyne qaar waxay aadeen buuliburta ay aadeen aniga qaarkii buuliburti oo aado soo aadan ku jiro sidoo kale wuxuu ka warbixinayaa sidii ay ahayd soo dhoweyntii uu kala kulmay maamulka islaamiga ee wilaayada hiiraan markii uu isagoo toobadkeena soo gaaray deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka dhibaato lama kulmin hel banaananka soo dhacay waa lay soo dhoweey sinsiyeeryaa laysii sariir baa laysii waa lay loogay maasha allah waa lay soo dhoweey sidii iyo sidii walaalahay walaayada waa ila socdaan sidin ooga imaaday maanta inay sagaal ii tahaan malaynaa waa miirsaday roobaa ii da-ay roob aa ii da-ay ilaahayga subxaana qaadirka ahay lixda lixaad ii yeelay ayaa iga keenay toobadkenayaashan ayaa ku biirayaa tobanaan askarta ay biinaho muddooyinkii dambe si raxan raxan ah iyo mid mid uga soo goosanayey safka malishaadka kooxda ridada soomaaliya kana toobadkeenaya kufriga ay ku dhaceen sidaan u rajeyneyno waad mahadsantahay xaaris weerar lala beegsaday kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ee koonfurta dalka soomaaliya waxay weerar qorsheysan la beegsadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin mid ka mida deegaanada uu cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaas ciidamada mujaahidiintu waxay weerar culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta burundi ee deegaanka ilbeq oo ah deegaan u dhexeeya degmada balcad iyo deegaanka qalimow ee shabeellaha dhexe xilliga ciidamada mujaahidiintu weerarka ay fulinayeen waxaa xerada kusoo degtay diyaarad sahay u siday ciidamada saliibyiinta burundi balse markii dagaalka uu bilowday ayay diyaaradda dib u laabatay iyadoo aanan sahaydii dejin weerarkan ka dhacay deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellaha dhexe waxa uu imaanayaa xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta waxaana xusid mudan in weerar saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda buula afar ee gobolka gaarisa ee ku horjira gumaysiga salibiyadda kenya lagu dilay saddex askari oo kufaarta kenya ah sidoo kalena lagu dhaawacay hal askari oo isla saliibiyiinta kenya iyadoona ciidamada mujaahidiintu ay gebi ahaanba dab qabadsiiyeen xerada iyo wixii agab u yaalay askarta silibiyiinta kenya ee weerarka lagu qaaday mahadsanid abu xasaan guddiga fatahaadaha mujaahidiinta ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey boqolaal qoys oo ku dhaqan duulooyin hoostaga deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan kuwaasoo saameyn xogan oo ku heshay fatahaadaha webiga shabeelle cabdiqaan maxmed ayaa si amaqaadaya warbixintan iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay uu si habsami leh uga howlgalayay wilaayaadka islaamiga ah guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale waxa uu guddigu gurmad isugu jira deeq raashiin bacaha roobabka iyo dhaxanta laga galo iyo marakaneecooyin u qiibiyey in ka badan laba boqol oo qoys oo ku dhaqan deegaanada hoostaga ah degmada halgan ee wilaayada hiiraan dadkan oo ku kala dhaqan tuulooyin dhowr ah oo dhaca galbeedka webiga ayaa markii uu guddigu deeqdaasi ku wareejiyey dareen farxadeed kula hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus mujaahidiinta al-shabaab tuulada heer bannaa waxay beriga ku bixisay qofkayba haaf bariise iyo haaf sokore laba bac laba sinyeeri laba cago saliide ilaa tuulada jiciwaanan ka imid cabdi muumin magan aliira ilaahay a barakeeyo biyo baxadaa maanta soo baxda soo barakaysan ilaahay anooga dhigo to caafimaad leh oon ku caafimaadno oon ku dhargno ku baahibeenna ilaahay anooga dhigo gaaladaana soo gumaadayso oo afarta gees naga joogtane ganjab iyo guraad allah ku rido muslimiinta meeshay galaanba guusha allah asiiyo gaaladaana gumaadayso go'aankayda waxaas ahay gobolka ardisababo goday meesha ay leeyihiin annagaan geynin inaan kasoo gaddoomina garaadkayda ku taalla balgaraagsado waa anigoo maxamed cabdirashiid cusmaan diire la yidhaahdo kana soo barakacay qaryada hele bannaan biyihii maadaamaan ka soo cararnayn dhagaxa aan soo degnay walaalihiina muslimiinta mujaahidiinta ayaan daruufta nahaasi iyo dhibaatada meesha nuu qabatay markay arkeen ayaa gurmud noo sameeyey waxaynala soo gaareen hordhicii koowaad haaf bariis eh haaf sokor eh laba cago saliide laba bac laba sisiyeeri ayay qoos kastaba ayay gacanta i ka saareen arrintaas ay sameeyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan ayagana gaar ahaan waan kaga mahad celinaynaa anigoo ah cali cismaan nuur filiwaay waxaa marka hore ku mahadsan ilaah bacdul waxaa ku mahadsan xarakatu shabaabulmujaahidiin oo ma aragtay noo soo garatay inayna caawiyaan ma aragtay ilaahay haka abaal siiyo ajir iyo xasraadna allah haka siiyo gaaladana alla hajibiyo yacnaha ma aragtay islaamkana alla ha quweeyo gaar ahaan xarakatu shabaabulmujaahidiin dadka diinta nagu dhaqaayo oo nagu maamulayo ilaahay weyna waxadka ahay guul allah ha siiyo waa ku mahadsan yihiin aniga waxaan ka soo kacay tuulada jicibow oon deganahay waxaa nala siiyey haaf bariid e haaf sokor e laba caag oo saliid e iyo laba bac iyo laba xaboo sinyeeri ah meeshaan waxaa nooga yimidi maanta waan ku faraxsannahay walaalaha mujaahidiinta ilaahay abarakeeye ee aa gurmad nooga keenay raashiin maxaarin soo aaday haaf bariis haaf sakore laba shiraac laba xaboosi sinyeeri e ilaahay abarakeeye ee cadowga allah ka qabto kor allah ka yeelo asalaamu calaykum waraxmatullahi annagoo dhagaxa saaran oo kusoo qaxnay guddiga maaraynta fatahaadaha waxay noo fidiyeen gargaar mucaawino oo dadkii biyaha kasoo barakacay tuulooyinka jicibow iyo helabannaan urur iyo sheer kaneeco iyo doonka xare iyo kooxley iyo raydabley intaasoo tuulo dadkii kasoo barakacay oo bannaankan gafranayay laba boqol iyo konton qoys ayay gargaar u fidiyeen guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tan iyo markii ay bilowdeen roobabka dayrta webiyaduna ay bilaabeen fatahaado waxa uu ku howlanaa samata bixinta shacabka muslimkaah ee ku dhaqan webiyada jiinkooda iyo meelaha biyomareennada iyagoona allah fadligii ku guulaystay badbaadinta kumanaan qoys kuwaas oo sidoo kale la gaarsiiyey deeq raashiin ah dawooyin iyo agabyo kale oo aada u fara badan
kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi tafaasiisha warkan waxaa haya cazaam carafaat kulankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gedo iyo beesha horaarsame oo ka mid ah beelweynta sida ay degta wilaayada ayaa waxaa barbar socotay dowlad diini oo socotay muddo laba bilood ah taasoo loo qabtay beesha horaarsame waxayna ka dhacday deegaanka ilbeeta ee hoostaga degmada baardheer ee wilaayada gedo ugu horeyn kulankan waxaa ka soo baxay bayaan muhiim ah oo ka kooban qodobo dhowr ah beeshu waxay ka heshiisay dhammaan wax allaale wixii dhex yeelay oo khilaafaad ah beeshu waxay caddaynaysaa in ay diyaarinayso boqol nin oo mujaahidiin ah oo ka qayb qaadan doona jihaadka ka socda bari afrika insha allah sidoo kale beeshu waxay caddaynaysaa inay garab taagan tahay jihaadka ka socda bariga afrika iyo mujaahidiinta allahna bee beeco kula gelayaan inay sii daa'imi doonaan dariiqa xaqa ah insha allah beeshu waxay ka soo horjeedaa gulafka sharcila dirirka ah oo horboodiyo xasan gurgurte iyo waxa loo yaqaano macawisley sidoo kale beeshu waxay baraa'a taam ah ka qaadatay gaalada iyo mursidiinta iyo wax kastoo gaalo ay soo dhodhoob intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay uwaas cabdulaahi macalin haaruun uwaasa beesha horaarsame isagoona beesha kula dardaarmay inay dhaqan geliyaan beecada ay galeen beeshu waxaan leeyahy meeshan waa lagu ballamay bayaan baa lasoo saaray bayaankaasna waa kii reerkana ku heshiiyeen in la dhaqan geliyana u baahan war bayaanka ma dhaqan gelinaysaan ballankaa ma qaadeen ilaahay baa ka umaadsan bayaankaas hadduusan xarakad ahayn ma suuro galeen aniga horaan beeco u galay adinkana beecaad gasheen maantana kulinka ugu badnaa oo reerka la isugu keeno waa maalinta beecadana mar walba in la cusbooneeyo waa diin weeye rag awogu oo nala dhashoosada oo gobolka u dhasheen hadda waa joogaan maanta ayagana sidoo kale inay beelaha ay hogaan u noqdaan oo kusoo dhaweeyaan insha allah waa kuwa boorinaya marka beecada maanta waxaan rabaa in la cusbooneeyo inaad marka beecada cusboonaysaan oo gashaan ma ballan qaadeen
qaar ka mid ah waxgaradka beesha horaarsamee oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inay garab taagan yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan haddee isla qaadanay eh, shareecada islaamka inaan haddee isku tawjiino oon isku dhaqno eh, midnimo beesha isla qaadatay midnimadaasoo haddee inaan haddee aan kitaabkii iyo shareecada islaamka aan ku midowno aana isku dhaqno alxamdulilah go-aanka ka soo baxay beesha hore ee halkaa laga akhriyey dhammaan meel kastoo joogtaba bayaankaas ay qaadatay laguna ogaanhayaa alla dartiisa aan u qaadanay inaan garab istaagno garab istaagi jirna haddana garab taagannahay ugu dambayntii waxaa madasha munaasabada ka hadlay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga gedo isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaranno kala duwan waxaanu leenahay marka walaalahaas ballanta galay kitaabkii ilaahay inay u nusreeyaan mujaahidiinta ay garab siiyaan acdaada ilaahay ay ka beri qaataan ilaahay diintiisa subxaanahu watacaala ay u nusreeyaan waana marka waxaa loo baahan yahay ballantaas inaan ka run sheegno inaysan laga noqonin waxa weeyaan wax inta la sheegay laga tegay inaysan laga noqonin bayaanka waa bayaan cajiib leh waxaa ka mid ah boqol wiil ay beesha ballan qaaday soo ma laba bilood gudood in lagu keeni doono soo ma waa arrin cadowgana dhabarjab u ah islaamkana guul u ah beeshana kudayasha wanaagsan u ah taana waa in iyadana laga hor sheegaa beelaha kale dhegaysanayo ayagana kudayasha ay leeyihiin oo inay beesha wixii wanaag iskaga daydan ay leeyihiin waad mahadsantahay cazaam dowladda xabashada etoobiya ayaa ku eedeysay jabhadda oromiya in xasuuq ay ka geysatay deegaano dhacaduleedka magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa ilyas cabdulaahi kow iyo toban maalin kadib oo ku aadan markii ay fashilmeen wadahadaladii u socday dowladda xabashada etoobiya iyo qowmiyadda oromada ayaa waxaa soo baxaya eedeymo loo jeedinaya jabhadda o l a kuwaas oo ku aadan inay fuliyeen weeraro waaweyn oo lagu beegsaday dad rayid ah waxayna warar ku tibaaxayaan in jabhadda oromada ay weeraradan ka fulisay deegaano badan oo dhaca koonfurta caasimadda dalka etoobiya mas-uul ka tirsan xukuumadda xabashada etoobiya oo la xidhiiray maamulkooda wakiilka uga ah gobolka oromiya ayaa eedayntan u jeediyey jabhadda o l a jabhadda xoraynta oromiya ayaa ku kacday falal argagax leh kuwaas oo ka dhan ah muwaadiniinta nabadgelyada haysta iyagoona si arxandarro ah dad rayid ah ugu dilay mandiqadda aarsi taas oo ku taalla koonfurta magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya ayuu yidhi mas-uulkan ka tirsan dowladda xabashada etoobiya mana uusan bixin wax tafaasiil ah oo intaasi dheeri ka ah wuxuuna mas-uulkan hadalkiisa ku soo gebagabeeyey in xukuumadda xabashada etoobiya ay rajo ka qabto wadahadal mar kale dhex mara labada dhinac kow iyo labaatankii bishii nofembar ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii magaalada daarusalaam ee dalka tanzaniya ay ku yeesheen wadahadal ku soo afmeermay is-afgaranwaa wuxuuna midba midka kale ku eedeynayaa in isagu uu ka dambeeyo in shirkaas laga gaari waayo wax natiijo ah warbixinno ay soo saareen hay-ado reer galbeed ah ayaa lagu sheegay in si xaddhaaf ah ay u korortay tirada ciidamada jabhadda o l a waana nidaam hubaysan oo tahdiid dhab ah ku haya xukuumadda xabashada etoobiya ayaa lagu yidhi maalin ka hor ayay ahayd markii weerar ka dhacay gobolka oromiya oo lagu beegsaday laba kiniisadood oo gobolkaasi ku yaala lagu dilay ilaa afartan iyo shan ruux oo kirishtan ah weerarkaas ayaana lagu eedeeyey inay ka dambeeyaan xoogaga oromiya ee o l a dowladda xabashida etoobiya ayaa wajahaysa dagaallo dhinacyo kala duwan leh oo ay kula jirta maleeshiyaadka ka dhisan gudaha dalkeeda waxayna taasi u sii dheeraysay fouqbaxa dhaqaale ee uu dalkan wajahayo kadib markii ay waddankan isaga carareen milkiilayaasha shirkado ganacsi oo waaweyn sababo ku aadan in lacagaha qalaad ay waddankan gabaabsi ka noqdeen iyo amni darrada baahsan ee ka jirta gudaha waddanka etoobiya waad mahadsantahay ilgees ugu dambayn tiro carruur ah ayaa ku geeriyootay fatahaada webiga shabeelle uu ka geystay deegaan hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellada dhexe warbixinta warkan waxaa haya marwaan maxmed wararka ka imaanaya deegaanka ijo oo hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in bulshadii ku nooleed deegaankaasi uu saameyn ku yeeshay fatahaad ballaaran oo uu sameeyey webiga shabeelle oo mara qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya fatahaadda webiga shabeelle uu sameeyey ee ku dhuftay deegaanka ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa laba carruur ah oo ka mid ahaa bulshada ku nooleed deegaanka kadib markii ay qaadeen biyaha webiga labadan carruurta ah ee biyuhu ay qaadeen ayaa la sheegay in da'doodu ay ahayd sagaal jir iyo toddoba jir mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey dhacdadaasi laba carruur sax waa waa jirta arrintaas biyo waa la heli midna xaafad laga soo dhaxeli soddexda oo oo mar hore dhintay biyaha ku geeriyoodanaynan ciyaalay ahaayeen oo tuulidaynta ka mid tahe waa la wati meel doon aa la degi ciyaalkina xaafadihii ay barteen oo xaafadihii ay rabeen marka inay soo aadaan biyihii dhexdan ay ku dhinteen marka waxa waaye laba waayo mid sagaal sano jiri midna todoba sano jiri webiyada Jubba iyo Shabeelle oo ka mid ah webiyada mara gobollada Soomaaliya ayaa geystay fatahaado ballaaran oo saameeyey bulshadii ku nool ee deegaanada ku hareereysan webiyadaasi waxayna dadku bilaabeen inay adeegsadaan doomaha kadib markii fatahaadaha webiga ay si aad ah u saameeyeen deegaanada islamarkaana ay jareen wadooyinka waad mahadsantahay marwaan walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii dowrnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka iyaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu